madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigreen iyo sahay sharciga naafada koonfur galbeed soomaaliya oo ya diyaarida wasaaradda hanraabtiya xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka marwe shamse maxamed yarow agaasimaha madaxtooyada koonfur galbeed cabdifataah mahad cabdiraxmaan aadan iyo madax kale oo ku dareertay qaramada midooda gaar ahaan xafiiska xuquuqul insaanka iyo goobro kuhay munaasabada saxiixa sharciga naafada wasiirka wasaaradda hanraabtiya xuquuqul insaanka koonfur galbeed marwe shamse maxamed yarow iyo saxiixii kureed la hadalay warbaahinta wayna madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya inkuma hadnagtay saxiixa sharciga naafada oo wasaaradiya diyaariday wuxuu ilaahay noo suurogeliyey oo aan isugu imaanay in sharcigii xuquuqda naafada uu noo saxiixo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen marka hore waxaan rabaa inaan halkan ooga mahadceliyo madaxweynaha oo noo saxiixay sharcigaas sharcigaasoo soo maray heerar badan oo ilaahay uu nagu guuleeyey in dowlad goboleedka koonfur galbeed uu yeesho sharci naafada xuquuqdooda ay ku helayaan sida aan wada ognahay soddonkii sano iyo dhowr iyo soddonkii sano oo aan soo dhaafnay dhibaatooyinka iyo dagaaladii ahliga ahaa oo waddanka ka dhacay waa la wada ogaa dadkoo dhanaaba xuquuqdooda sidai ay ahayd aan wada ogeyn naafada iyo dadka baahiyaha gaarka qabo ama dadka taagta daran waa ognahay xuquuqdooda heerka ay taagnayd alxamdulilah ilaahay wuxuu nagu guuleeyey dowladda koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda haweenka in la sameeyo sharcigii naafada maantana oo heerar kala duwan soo maray oo gorihii wasiirada la keenay oo ay soo baasgareeyeen baarlamankii loo soo gudbiyey sidaasoo kale ay soo ansixiyeen maantana aan u taagannahay saxiixeedii uuna noo saxiixay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynew waa kaaga mahad celinayaa garab istaagaaga reer koonfur galbeed gaar ahaan sharcigaa naafada maanta aada noo saxiixday waa kaaga mahad celinayaa waxaan kaloo halkaan rabaa inaan uga mahad celiyo dadkii soo taabageliyey ama fanka ku bixiyey ama nagu soo garab istaagay xafiiska u n-ka waa uga mahad celinayaa iyadana waxaa i garab taagan misyanga oo ah gabadha ugu sarreysa xafiiska qaramada midoobay oo u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka ayadii itiimkeeda oo maanta noogu imaaday maxay ahaato na soo gaaray ka yimid magaalada muqdisho waa uga mahad celinayaa ayagana sharciga naafada koonfur galbeedyo web aya diyaariday wasaaradda hanraabta xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya oo garab ku helaasa xafiiska qaramada midoobe qaabilsan xuquuqul insaanka dowladda soomaaliya